Heshiis hordhac ah ayaa laga gaaray colaadihii ka taagnaa deegaanno ka tirsan gobolka Mudug, taasoo muddooyinkii dambe dhibaato xooggan ku haysay dadka deegaanka, gaar ahaan dhinacyada nabadda, dhaqaalaha iyo nolosha bulshada ku nool halkaasi. Heshiiskani ayaa lagu tilmaamay mid muhiim u ah nabadeynta iyo soo celinta wadajirka bulshada ku dhaqan gobolka. Waxaa la isku raacay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka iyo weerarada ka socda deegaanada ay colaaduhu saameeyeen. Ugu horreyn, waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay kulanka, iyagoo labada dhinac ugu baaqay in ay qaataan heshiiskan, lagana digtoonaado dagaalada soo laalaabta ee ka dhaca halkaasi, maadaama dagaalku uu yahay mid khasaare badan geysta.
waxaa noo suurtagashay in aan eh, ka gaarno qodobo muhiim ah shirkii maalmahan nooga socday eh, halkan ee magaalada gaalkacyo eh, muddada dhowrka maalmood ah Eh, qodobadaas oo gundhigu noqonaya eh, taabagelinta amase dhaqaajinta wejiga labaad ee yani heshiiskii halkan ku dhex maray labada beelood ee leelkase iyo sacad eh, taasoo ahayd in muxuu ahaa la dhaqangeliyo heshiis kama dambeyn ah oo labada beelood ay ku wada noolaadaan walaaltinimo iyo een, eh, wanaag Een, maantay qodobadan hadda la soo saaray ayaa meeshaan laga hirgeliyey Een, horeyna dadkii deegaanka hadday yihiin dhaqan hadday yihiin culumo hadday yihiin waxgarad horey bay ugu baaqeen inay muxuu ahaa eh, joojiyaan xabadda islamarkaasna waxaan adkeynaynaa een, dhaqangelinta iyo in dib dambe aysan u dhicin qof dadka deegaanka ah amase dadka walaalaha ee duruurta dhex martay inuusan qof dambe nooga dhiman haddii aan la idmo taa way isugu jirtaa xildhibaano wasiiro guddoonka iyo degmada saraakiil ciidan waxaan ka hadlaynay shaqaqadii meeshaan ka jirtay iyo sidii xalka madamaysa looga gaari lahaa waxaana ka soo baxay go-aanka hadda aada maqasheen oo ah in nabad la qaato eh, nabadda la adkeeyo xabadda ma aysan dhicin nabaddaa la isla qaato dhinaca kale in maaragtay eh, waxyaalihii taagnaa eh, guddi xerbeegtiya loo saaro oo ay si kama dambaysa uga garnaqaan si dhaqsaanana guddigaasi uu shaqo galo iyo in shaqaaqooyinkii dhacay ama dhacdooyinkii dhacay muddooyinkii ka dambeysay heshiisyadii hore iyadana eh, maaragtay xal laga gaaro inta hawshaan lagu Heshiiskani hordhaca ah wuxuu muujinayaa awoodda dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Mudug inay xal u heli karaan khilaafaadkooda marka ay wada shaqayn jirta. Dadaallada nabadda oo lagu xoojinayo sidii xal waara oo ku saleysan isfaham, cadaalad iyo wadajir iyo wada noolaansho loo heli lahaa.